Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Guulaawe Xuseen ayaa magaalada Jowhar ka daahfuray mashruuca daryeelka bulshada nugul qeybtiisa labaad oo waxtar u leh bulshada deegaanada maamulka Hirshabelle. Mashruuca ayaa socon doona muddo soddon iyo laba bilood ah waxaana ka faa'iideysan doona ilaa shan kun oo qoys kuwaasi oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Hirshabelle. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qaybgalay daahfurka ayaa ka warbixiyay mashruuca.
inuu jallaqsi ka furmo waxaanan cod dheer ku leeyahay in degmooyin kaloo badan oo hirshabeelle ah bacdiba ay hadda noo casuuman yihiin unicef iyo cid kastoo naga taageeraysay xaaladaha hirshabeelle ka jira oo marna fatahaadda marna abaarta webiga shabeelle oo dhan degmooyinka ku yaalla waxay u baahan yihiin in la caawiyo carruurta anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan wasiirkii federaalka shaqada shaqaalaha hadduu joogo iyo tiimka unicefba in degmooyin kale naloogu daro mudan cabdifataax waa mahadsan tahay ballanqaadkii madaxweynaha uu jallaqs ka sameeyey inaa maanta aad soo gaarsiiso si gooniyana waxaan leeyahay reer hirshabeelle fursadaha dowladda saanay mar walba u furan yihiin intii uun hadda ay dowladnimada hirshabeelle ay xilliyadii ugu dambeysay markii cadowga laga adkaaday kadib howlo badanaa socday marka in howlaha socdo ee bulshada loo qabanayo laftirkeeda markhaatiyo badan loo yeelo oo sidaan oo kale maxaa la yidhahdaa loogu meel madala loogu furo oo dadka maxaa la yidhahdaa loo gaarsiiyo waxyaabihii loo qabanayo ama loo ballan qaaday waxaan isleeyahay qof walba waxay u noqonaysaa rikoor ay u noqonaysaa iyo hogaaminteenna uu madaxweynaha nagu hogaaminayo ay rikoor fiican u noqonaysaa marka waa bogaadinaynaa wasiirada kalena sidoo kale ayagana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in wixii mashaariic ahee ka jiro sidoo kale inay u sameeyaan dhammaantiin waxaan u mahad celinayaa intii kasoo shaqaysa dhammaan barnaamijkan waxaa ognahay dalka inuu ku galayo xaalad ee liina lenin la dhahayo aan hooyada iyo dhalaanka ruucan oo la wada sugaayay inaan maanta ka daahfurno degmada jowhar oo ah caasimadii dowladda hirshabeelle mashruucan c s s b ga waa mashruuc faa'iido badan u leh ummadda ku nool hirshabeelle gaar ahaana degmada jalalaq oo laga fuli doono haddii ilaahay raalli ka noqdo mudane wasiir adiga wafdigaagaba kusoo dhawaada dowladda hirshabeelle gaar ahaan caasimadii ood joogteen xalay iyo shalay maanta usoo dhawaada aadaan ugu faraxsannahay inaad safar intaas aada usoo geshiin inaad ummaddan wax loo qabto daruufaha badan la daalaa dhacayay runtii mashruucan xilliguu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadihii lasoo dhaafay saad ogtihiin dalkoodii waxaa baabi'iyey fatahaado kusoo nonoqday oo ilaa saddex sano afar sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareedda tacbo jiray iyo dadka xulaaleyda ahayba aada u saameeyey waa marka laba duruufood oo kala liidan ciddii beera tacbo jirtay ee ku dhaqneeday beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxaa aa saameeyey fatahaadihii